xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa sheegay inay damqasiila wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab masaajid alguduud ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo maalintii shalay uu ka dhacay dagaal culus qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook uu kuleeyahay ayuu xasan cali kheyre ku sheegay inuu aada ugu damqaday waxa ka dhacay masaajid aliguduud oo uu sheegay in laba sano ka hor ay dib ula wareegeen argagixisada oo uula jeedo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sii damqasay in argagixisada ay maalintii shalay dib u qabsadeen deegaanka masaajid aliguduud oo ay ciidamada qalabka sida ka xoreeyeen laba sano ka hor ayna nooga baxeen halyeeye qaran oo naftooda qaaliga ahna u horay xoreynta dadkooda iyo dalkooda ayuu yiri qoraalka uu soo dhigay bartiisa facebooka ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xasan cali kheyre xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayuu ugu baaqay xasan cali kheyre inuu qaato kaalin hogaamineed kana fogaado waxyaabaha ku keenay fashilka gogolna uu dhigo siyaasiyiinta kasoo horjeeda oo waayo hore ay kala irdhoobeen hadalhaynta la xiriirta dagaalkii cuslaa ee masaajid cali guduud iyo la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tan iyo shalay waxay ka taagan tahay baraha bulshada iyagoo mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka iyo taageerayaasha dowladda federaalka ay dhexdooda ay is-aflagaadeynayaan midba midka kale uu dusha kaga tuurayo mas-uuliyadda fashilka ku habsaday dowladda federaalka